بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله gebagabadii waxaynu ku jirnaa qisatu aadam calayhi salaam qodobkaana ayaa ah gebagabadii qisadii nabiyullaahi aadam hal qodob aynu ka dambaysiinaynaa oo fawaa'id aynu kala soo baxayno min qisati aadam waxa uu noqonayaa marka baxhigani almabxath alkhamis walcishruun baxhiga shan iyo labaatanaad buu noqonayaa waxaanuna kaga hadlaynaa wafaat waxaynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala makaanu aadam fi samaa xaggee nabiyullaahi aadam hadda samada xaggee buu ka jooga oo nebigu uu kula kulmay ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobkan ku tilmaamaynaa awalan marka ugu horreysa waxaan leeyahay arrintaani waa arrin cilmi gheyba oo waxa weeye xayaatada bacda almowt xayaata barsakhiya la yidhaahdo inagu qaabka ay tahay ma garanayno qofku wuxuu maraa saddex nololood sida nusuustu inoo caddaysay marka hore waa xayaatu dunyaa adduunyadan baa lagu keenay adduunyadan baad joogtaa qof walba la keenaya sidii aadam loo keenay qofku markuu dhinto oo la xabaalo xayaata barsakhiya la yidhahdaa qabriga waatuu nebigu ku tilmaamay imaa rawdatu min riyaadi aljanna wa imaa xufratu min xufari niiraan cadaab iyo janno ayaa halkaa ka bilaabanaya xadiid kale nebigu wuxuu ku sheegay qabrigu waa awalu manaazil alaakhira aakhira meesha ugu horreysa wa idan xayaata barsakhiya la yidhahdaa barsakhu marka waa waa meel dhexe oo waxa weeye aakhirana qofkii toos uma tegin oo jannadii ma gelin naartiina toos looma geyn adduunkiina ka teg meel dhexuu joogaa xayaata barsakhiya la yidhahdaa ka bacdina markii qiyaamuhu dhaco la isu soo saaro oo aakhiro la tago oo la isxisaabiyo qaarna jannada galaan qaarna naarta galaan xayaatul aakhira la yidhahdaa abadiya saddexdaa nololood baa jira marka qof walba waa nool yahay ama ha ku jiro janno iyo wanaag iyo mirihii jannada iyo naciimkii jannada ha ku dhex jiro oo halkaa qabrigiisa ha looga dhigo rawda min riyaad aljanna ama naar iyo dhibaatuu la kulmayaa waa xufratu min xufari niiraan waxaa inoo tilmaamaya marka aadam waxaynu leenahay su-aashaas aadam xaggee buu samada ka joogaa wuxuu joogaa baan leenahay fi samaai dunyaa samadan adduunyada inoo xigta oo ina soo xigta oo hadda inoo muuqata ayuu joogaa maxaa u daliila waxaa u daliila min xadiidi anas xadiidkii dheeraa oo imaam albukhaari wariyey oo alisraa walmicraaj nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam habeenkii leylatu lisraa walmicraaj in maka laga dheelmiyey oo jibriil iyo u yimid oo waxa weeye markaas buraaqadii lagu qaaday daabaddii baytulmaqdis la geeyey nebiyadii oo dhan ilaahay u soo kulmiyey uu halkaa ku tujiyey imaam u noqday imaamu alambiyaa uu noqday markaa nebiyadii oo dhan baa ilaahay u soo kulmiyey wa in allaha calaa kulli shayin qadiir ilahay wax walba waa awooda ah markaas ayuu waxa uu yidhi kabacdi ayuu samada lala aaday marka marka waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kan macal shaahidku falamaa calownaa ila asamaa'i addunyaa markii aanu samadan soke aanu tagnay oo dee waxa weye xadiidku waa dheeraaye jibriil baa dalbayay in samada la furo oo khadamada halkaa ka shaqaynaysa oo qaabilsan markaasay odhanaya waa kuma waa jibriil yaa kula socda muxamed miyaa loo cidiray haa waa ka furayeen halkaa marka markaanu tagnay buu yidhi ayaan waxaan la kulmay buu yidhi arkay rajul nin baan aragnay waxa weeye meel fadhiya oo dhinaciisa midigtaa iyo dhinaciisa bidixdaaba ay waxa weye aswidatun ay barkimo kaga tiirsan yihiin oo meel iska fadhiyaoo saa u dangiiga hadduu dhinaca midigta eego waa farxayaa waa qoslayaa waa bishaaraysanaya hadduu dhinaca bidixda eegana waa naxayaa waa ooyayaa waxa weeye waa murugoonaya markaan la kulmay oo halkaas aanu soo marnay ayuu wuxuu igu yidhi marxaban bilibni asaalix waannabiy asaalix soo dhowow wiilkaygii wanaagsanaayo iyo nebigii wanaagsanaayo macnaha wiilkaygii oo nebi ah oo wanaagsan baa tahay soo dhowow markaasaan jibriil waxaan ku yidhi man haada markaasuu wuxuu igu yidhi haada aadam calayhi salaam aadam calayhi salaam weeye markaasaan waxa uu yidhi maxay tahay arrintan bidixda iyo midigta waxa uu yidhi markuu midigta eego ahlu jannihii baa la tusayaa oo jannadii iyo wanaaggeedii iyo naciimuljanna iyo sida duriyaddiisii ay u nicmaysanayaan buu arkayaa markaasuu farxayaa oo qoslayaa oo bishaaraysanaya markuu bidixda eegana ahlu naarkii baa la tusayaa oo ibliis iyo duriyaddii nebi aadam oo naar lagu guray ayuu arkayaa markaasuu naxayaa oo booyayaa murugoonaya xadiidkaasi marka oo bukhaari iyo warinayaan iyo khayrkiiba wuxuu inoo tilmaamayaa nabiyullaahi aadam calayhi asalaam inuu nebigu kula kulmay oo laqiya nabiyu sala allahu caleyh waali wasalam aadam inuu kula kulmay fi samaa'i addunyaa samadan adduunyada inoo soo xigta inuu kula kulmay oo hadda inoo muuqata marka nebiyada nebiyo kalaa ka sii sarreeyayoo sama kasta ilaa nebigu wuxuu tilmaamay nebiye uu kula kulmay nebiyullaahi ibraahim samada toddobaad waatuu kula kulmay nebiyullaahi muusuu sheegay wa haaruun nebiyullaahi ciisa iyo yaxyuu sheegay yuusuf buu sheegay nebiye badan buu sheegay nebiga caleyhi salaatu wassalaam marka halkaas ayuu nebigu sii maray ilaa uu toddobada samaba dhaafay oo cinda sidratilmuntaha gaaray oo markaas salaada lagu soo waajibiyey marka xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay oo mowdicu shaahidkeennu hadda yahay nabiyullaahi aadam calayhi salaam waxa weeye inuu ku sugnaa oo nebigu kula kulmay waxa weeye samadaas ina soo xigtaa halkaa inuu nebigu kula kulmay ayaynu u deliishanaynaa arrintaani marka iyaduna waa caqiido oo qofka mu'minkaa waxaa la rabaa wixii nebigu u sheegay calayhi salaatu wassalaam inuu saa ku rumeeyo kayfa ma odhan kartid seebay u dhacday maxay tahay saas maya caqligaaga xagga dhig waa wixii ibliis ku dhumay akhilmuslim oo okhtalmuslima u hoggaami caqligaaga nusuusta iyo diinta iyo daliilka u hoggaami idaa saxa alxadiid mar hadduu xadiidkii ansaxay oo waxa weeye bukhaari iyo warinayaan min asaxi lkutub lagu wariyey ou yahay min asaxi alaxaadiid wax kale oo hadala inoo furan ma jirto innamaa qowla almu'miniina waxa weeye markii mu'miniinta waxa weeye qowl loo sheego inayaan samicnaa wa adacna wax kale inooma sugna waa inaan naraada aamanna waa rumaynay nu'minu bidaalika maxaa loogu bixiyey abubakar asidiiq maxaa sidiiq loogu bixiyey markuu arrintaa ka sheekeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam oo maka islaamnimadiiba uu ku soo noqday oo subaxdii uu quraysh u sheegay ayay yidhaahdeen alla been badana war maantaa beentii sii caddaatay annaga meeshii aannu baytulmaqdis oo shaam ah oo aannu bil u sii socon jirnay kana soo socon jirnay bil buu wuxuu noogu sheekaynayaa hameynibaa inta la igeeyey oo la iga kaxeeyey oo samada toddobada samo aan dhaafay oo ilaahay salaad igu soo waajibiyey baan soo noqday war abubakar u yeeraa la yidhi maantuu beentiisu caddaanaysaa abubakar baa loo tegay oon meesha joogin markaasaa layi kaalay dhegayso saaxiibkaa waxa uu sheegayo oo muxuu yidhi saa iyo saasuu sheegay sadaqa buu yidhi inqaalaha waa runtiisuu yidhi marba hadduu sheegayba horta ma lahobaa inuu sheegay haa saasuu yidhi waa runtiisuu yidhi iyo waa rumaynaya maalintaasaa sadiiq loo bixiyey abubakar sidiiq rumeeye oo waxa weeye wax uu beeninaya ma jirto sababtu waxa weeye wuxuu aaminsan yahay oo qalbigiisa iimaanka ka buuxaa wuxuu keenayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay baa u waxyooday ilaahayna wax walba waa awoodaa nebiguna been sheegi mayo wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa waatuu allaalahaa marka nebigu been ma sheegayo waa asaadiqu almasduuq sidii uu odhan jiray cabdullahi ibnu mascuudba xadatanaa asaadiqu almasduuq saasay saxaabadu ahaayeen nebigu waxa uu u sheego khalaas bartaasay ku rumayn jireen wax walba oo yaab leh oo lala yaabo way rumayn jireen markuu nebigu yiri ee xayawaankaa hadli doona di'bi baa hadli doona ee waraabaha dadkii markaasuu nebigu waxa uu yiri anigu waa rumaynayaa abubakarna waa rumaynaya cumarna waa rumaynaya weliba waxa la cumar iyo abubakar midna meesha ma joogin idan marka qofka mu'minkaa saasaa laga rabaa inuu saa u rumeeyo oo uunan ka leexleexan nusuusta ayaa la rabaa marka qisatu aadam calayhi salaam halkaas ayay waxa weeye qodobaynteedii ku dhammaatay fawaa'idii baa inoo haray oon qodobka ugu dambeeya khaatimadaa ka dhigayno walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin